أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon madaxa maamul goboleedka ashaariir dirarka somalilan ayaa sheegay inay marinbiyoodsiinayaan xabshada etoobiya isagoona eedayn kululoo dusha ka saaray dowladda riddada jabuuti ruux etoobiyaana ayaa lagu dilay degmada gurceel ee bartamaha dalka soomaaliya iyadoona xog dheeraad ah laga helayo dilkaasi ku dhowaad toban askari oo kufaarta afgaanta ka mid ah ayaa bakti dhaawaca ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose qarax gaari looga gubay maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya wilaayada shabeellada hoose ayaa ka warbixisay weerar dhabagal ah oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta kaasoo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayadaas kulan wadatashi ah oo looga hadlayay horumarinta dacwada ayaa ku soo gabagaboobay degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe maxkamadda wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaah kaasi oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada janaale ee wilaayadaas gadiid maleeshiyaad murtadiin ay wateen ayaa si bareer ah dad shacab ah ugu jiray magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay kow iyo tobanka bisha jamaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka dowladnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan madaxa maamul goboleedka ashaariir dirarka somalilan ayaa sheegay in marinbiyood ay siinayaan xabashida etoobiya isagoona eedeyn kulul dusha ka saaray dowladda riddada jabuuti marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya muuse biixi cabdi oo ah hogaamiyaha maamulka shaadaladirirka ah ee somalilan ayaa markii ugu horreysay sheegay in dowladda xabashada etoobiya ay siinayaan marinbiyooda isagoo khudbad ka jeedinayay magaalada hargeysa ayuu shaaciyay in waxa ku qornay heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu la galay abiy axmed oo ahaa inay xabashada siiyaan marinbiyooda arrinkaas oo xaqiijinaya hadaladii ay bilihii lasoo dhaafay jeedinayeen madaxda etoobiya maamulka isku magacaabay somalilan ayaa horey u sheegi jiray in etoobiya ay siinayaan saldhig badeed iyo dekeda balse wuxuu hadda xaqiijiyey in waxa ay bixinayaan ay yihiin marinbiyooda etoobiyaanka si rasmi ah loo siinayo qayb ka mid ah badda soomaaliya muuse biixa ayaa mar kale ku celiyey in haddii dib loo doorto etoobiya maamulkiisa aqoonso doonto isagoo dowladda riddada jabuuti ku sifeeyey inuu yahay nidaamka ugu daacadsan ee xabashidu ku leedahay dunida sidaas oo ay tahayna ay ka masaarin heshiiskii uu la galay abiy axmed sida uu ku hadaaqay ictiraafku intii hore wuu inooga dhow yahay wuu inooga dhow yahay waa markii horreysay aynu helnay dowlad inagula heshiisa inaynu wax isku bedelanno oo ay iyaguna aqoonsi buuxa ayna siiyaan inaguna aynu barbiyood siino waxay ila tahay waa fursad somalilan taariikhka oo soo maraysa jabuutina maanta waa dowladda ugu dhow etoobiya caalamka oo dhan ee la macaamisha ee la shaqaysata haddana ka xanaaqsan maxay somalilan etoobiya ula macaamilaysa inaguna eedanaysa weliba eedo aynaan lahayn inoo soo jeedsa shir baana lagu khiyaamayey dhabarkaana laga jabiyey wax alliyo wax nimankaa loo geystay maxaa dantiinna u raacaysaan ayaa waxaasoo dagaal ugu socdaa noomay talin jirin nooma talin karaan dhinaca kale hogaamiyaha maamulka shaadaladirirka ah ee somalilan ayaa ku digtay xasan gurgurta madaxa kooxda riddada kaasoo uu ku tilmaamay mid dhex muquuranaya jahwareer siyaasadeed wuxuuna soo hadal qaaday khilaafyada kala dhexeeya maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland taasina waa fariin gaaloon u dirahay qolada xamar halka aad joogtana waad ogtay maanta juba tagtay jubbaland puntlandna hore u tagtay laa baydhabe fariintii aad tiri etoobiyaankaa saaraya ee iga baxa waa kaa diin garan maayo awoodda aad noogu timaysaa annaga eed caalamka u leedahay waddan iga mida hadalka murtad muuse biixa ayaa imaanaya xilli nasaarada xabashada etoobiya ay weli wadaan damacooda ku aadan qaadashada badda soomaaliya taasoo bilooyin ka hor uu heshiis xaaraan ah kula galay murtad muuse biixi madaxa maamulka shaadaladirirka ah ee somalilan waad mahadsan tahay marwan ruux etoobiyana ayaa lagu dilay degmada gurceel ee bartamaha dalka soomaaliya iyadoona xog dheeraada laga helayo dilka ruuxaasi etoobiyaanka loo geystay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa si amaqaadaya warbixintan wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in ruux itoobiyaana lagu dilay degmada guraceel shaqhsiga itoobiyaanka ee la dilay ayaa lasoo warinayaa inuu buuq soo kala dhexgalay isaga iyo ruux hubaysan kadibna sidaa lagu toogtay dadka itoobiyaanka ee ku sugan degmada guraceel iyo hareeraheeda ayaa lasoo warinayaa inay bilaabeen barakac xooggan goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay inay arkeen iyagooo ku guuraya gaadiid fara badan islamarkaana wata meedka ruuxa la dilay bartamihii sanadkan ayay ahayd markii sidan oo kale ruux itoobiyaanna lagu dilay magaalada dhuusamareeb kadib markii la gowracay mahadsanid walaalka abu xasaan ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ah ayaa bakti dhaawaca ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warkaas iyo warbixin kale oo ku saabsan qarax gaari looga gubay maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho waxaa inoo haya walaalka yaasir maxamed shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qaraxi la beegsadeen kolayo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo number lixdan bakhtigu waa hal askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacuna waa lix askari oo isla kufaarta afrikaanta ah oo saddex ka mid ah xaaladoodu garaab tahay sidoo kale waxaa kufaarta afrikaanta qarax lagula beegsaday agagaarka deegaanka ceelwareegow dhaawacuna waa hal askari oo kufaarta ah iyo gubashada halgaari sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga murtadiinta ee degmada jannaale dhanka wilaayada banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa lagu gubay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada qaraxaasi waxaa ku dhintay afar askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale murtadiinta ku dhaawacmay qaraxaasi waxaa ka mid ah bishaar siyaad oo horay usoo noqday taliyo urur dhaawiciisuna waa mid garaab ah dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaallo culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya iyo saldhigga murtadiinta ee degmada xudur sidoo kale waxay mujaahidiintu weerareen fariisimaha murtadiinta ee degmada waajid dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero koowaad ee degmada diinsor oo ka mid ah goobaha cadowga allah dullaanka kaga sugan yahay wilaayada baay geesiyada tawxiidka ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareeca la dirarka ku soo qaaday qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga
waad mahadsantahay yaasir wilaayadii islaamiga shabeellada hoose ayaa ka warbixisay weerar dhabagal ah oo khasaar lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa eegaya walaalka marwaan maxamed isagoo waraysi siinayay warbaahinta islaamiga ah ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ka hadlay kamiil subaxnimadii shalay cadowga allah lagula beegsaday duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey kamiinka ka dhacay duleedka afgooye ee khasaaraha xooggan lagu gaarsiiyey murtadiinta waxa uu sheekh cabdisamed ka warbixiyey sida kamiinkaasi u dhacay maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu dilay iyo qaniimada mujaahidiinta ee kamiinkaasi maanta waxaa ka dhacay dagaal ama kamiin dagaal isu bedelay inta u dhexayso degmada afgooye iyo deegaanka tixsiile gaar ahaan goob loo yaqaano doonweyne ayaa wuxuu ka dhacay dagaal cadow ilaahi subana wataala meeshiis ku socdaale loogu dhigay khasaa'ir fara badanna ilaahi subana wataala wuu gaarsiiyey haniimahana waxaweyaan waa laga qabsaday dhaawacna wuu gaaray alxamdulilah ilahna ku mahadsan inta aan xusi korno cadowga ilaahi subana wataala khasaa'irka gaaray waxaa ka mid ah waxaa ka baktiyey lix murtad ah waxaa kaloo goobta looga dhaawacay sagaal murtad oo kaleeta goobta looga dhaawacay waxaa kale oo laga qabsaday gaadiid gaadiid kale waxyaale ay soo gaarteen waa jirtaa dabcan kulley beertii lagu dagaalamay ay yaaleen madadkii iyo baktigii cadowga xawayaan ee laga dilay waxaa idan xusid mudan in dee laga qabsaday gaadiid gaari cabdibila ah oo qori shiikale nooca loo yaqaano soomaalida u taqaano uu saaran yahay ayaa gacanta loogu dhigay oo bad qabo ayaa walaalaha gacanta waxawayaan gacantooda soo gaday ilaahi subhana wataala ayaan ku mahadsan sida wararka aan ku helayno wararkooda iyo bixitaankooda inay beri meesha ku socdaalayeen xali saq dhexe sideed saac walaalaha soo gaaray qorshahaas ayaanay sameeyeen ilaahay subhana wataalaana waafajiyey wayna ku guulaysteen weliba waxay kasoo kala baxeen degmada afgooye kuwa gurmud ah ayaa kasoo baxay dhinac kalena dhinac beledowlena kuwa kale ayaa ka imaya gaaray waxayna wadeen galbinayeen gawaari sahay geysay afbeledogle cadowgaas labada meel kasoo kala baxay labadana waa jabeen ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan labadana meelihii ka kala yimaadeen ayay u laabteen sidoo kale waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa fariin mahadnaqa u jeediyey libaxyada islaamka ee ku jilbixran furmaha hore ee shabeellaha hoose kuwaasoo mar walba u taagan naafeynta cadowga walaalaha waxaa leenahay jazaahum allahu khayran ilaahay subxaana watacaala cimrigooda iyo caqligooda iyo waxa weeyaan diintooda allah u barakeeyo diintana allah u xifdiyo waxa weeyaan dadaalka ay muujinayaanna ilaahay subxaana watacaala ka ajirsiiyo si gaar waxaan ugu mahadnaqayaa raggii waxa weeyaan saakay howlgalkaasi fuliyey ee cadow halkaas ku beegsaday iyagana waxa weeyaan jazaahum allahu khayran ilaahay subxaana watacaala waxa weeyaan diintooda u xifdiyo waxaa leenahay maanta waxa weeyaan sharaf iyo cizi waxaa un ku noolaan karo qofkii diinta ilaahay subxaana watacaala u dagaalamo oo cadowgiisana iska dhiciyo waxaa leenahay haka daalina cadowga ilahi subxaana inaad iska dhicinaysaan waxa weeyaan muslimiinta aad difaacaysaan ku dhaqanka shareecada islaamiyya difaaca haka daalina ilaahay subxaana watacaala waxa weeyaan ka ajir raadsada insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in mugtahay ma'waagiina iyo meesha aad waxa weeyaan u hoya doontaan qiyaamo inay janno noqon doontaan alla ka u- maxaa weeyaan aan ka rajaynaynaa marka walaalahan waxaa leenahay jazaahum allahu khayran khudada iyo mugta iyo qorshaha iyo markasta ay waxa weeyaan u diyaarinayaan cadowgaas si ay ku naafeyn lahaayeen eena ugu difaaci lahayen ummadda cirdigooda ay ugu difaaci lahayeen ilaahay subxana watacaala ha ka ajirsiiyo jazaahum allahu khayran maalinimadii shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay kamiin barakaysan la beegsadeen maleeshaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose waxaana kamiinkaasi lagu dilay ilaa lix murtad halka lagu dhaawacay sagaal kale iyadoo gaari cabdibile ah ay gaartay waxyeelo xoogan halka ay mujaahidiintu soo qarmaysteen gaari cabdibile ah oo qori dhishii ka saaran yahay mahadsanid marwaan kulan wadatashi ah oo looga hadlayay horumarinta dacwada ayaa kusoo gabagaboobay degmada jilab ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe sida uu ku waramayo cismaan axmed ubow dhowaan magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan wadatashi ah oo ay sidoo kale barbar socotay dowra taas oo loo qabtay mas-uuliyiinta makaatiibta dacwada ee degmooyinka wilaayada waxaana dowrada soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddadii ay dowrada socotay ayaa lagu qaatay cashiro ku saabsanaa horumarinta majaalka dacwada iyo isdhaafsiga talooyin ku saabsanaa sidii loosii horumarin lahaa dacwada dadkana looga faa'iideyn lahaa kulankii gabagabada u ahaa dowladda waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo iyo waxgarad mid ka mid ah raggii dowladda qaatay ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ku qaateen muddadii ay dowladda socotay waxyaalaha aan halkan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa ma- alasmaa walaxkaam masalatu alasmaa walaxkaam ayaa ka mid ahayd waxyaalaha aan qaadanay waxaa ka mid ahaa dacwa ila allah waxaa ka mid ah waxyaalaha aan qaadanay alidaara mafhuumka idaarada wax la yidhaahdo Een, waxaa kaloo ka mid ah dahaabu muqadasaat almuslimiin sida baytulmaqdis oo kale ama xarameynka inay gacmaha muslimiinta ka maqan yihiin faqdu tharwaat almuslimiina inay gaalo maanta ku tasarufayso waxyaalaha aan qaadanay waxaa ka mid ah duruusta culummada noo akhrisa ilaahay ha barakeeye waa ku celcelinayay tadwiiru daat qofka inuu daatadiisa uu horumariyo ama uu dhiso waxyaalaha ay culummadu noo sheegeen waxaa ka mid ahaa oo daat tadwiirta lagu horumarin karo allah subxaanahu watacaala aliimaanu billaah waxaa ka mid ah alcilm waxaa ka mid ah alcasmu waxaa ka mid ah الهمة العالية وعكمدة الثقة بالنفس التنافس النفس التواقع الإتقان المداومة الابتعاد عن العجز التقوى التوفيق qaar ka mid ah culimada ayaa iyagana ka hadlay kulanka loo soo xiray ducaadda degmooyinka ee wilaayada jubbada dhexe dacwada marka dadka in loogu yeero kow waxay ka bilaabanaysaa dadka in diintoodu ay bartaan waana middaa culimada aad bay ugu celceliyeen alfaad keliya aan la baranin macaanideeda ay bartaan Ee, kelimatu tawxiid oo ah bidaayat dacwa alislaamiya nebi kastoo ilaahay soo dira markuu yimaado ummaddu wuxuu lahaa ucbudu llaha maa lakum min ilaahin gayruhu dadkii ka soo horjeeday gaalada ahana waxay lahaayeen ajcala alaalihata ilaahan waaxida iyo wixii la mid ah waxaa qayb ka ahaa waxgaradka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo dhankooda si weyn u soo dhoweeyey kulanka wadatashiga ah iyo dowrada loo qabtay ragga ka shaqeeya majaalka dacwada sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo isagana soo gebagabeeyey kulanka iyo dowrada isla socday ayaa ka hadlay ujeedada dowrada iyo waxyaabaha lagu qaatay xafladan muhiimadda laga lahaa waxay ahayd wadciga ducaadda ay ku sugan yihiin khaasatan wilaayada hadda aan ku loonahay inay ogaadaan walaalaha mas-uul waxaa kaloo iyadana ka mid ahayd in kor loo qaado ee kafaa'adooda ayaa ka mid ahayd asbaabaha ducaaddan la isugu yeeray dacwadaasay u gudan lahaayeen waxaa ka mid ah in la dhegaysto taqaariirta iyo waxa ay ka wadaan degmooyinkii maxaafadaadka ay ka yimaadeen afkaartoodan in la jamciyo la aruuriyo la mideeya hal abuurka iyo talooyin ku dhashana si looga aruuriyo la yidhaahdo dacwada maxaan ku horumarinaa taana bifadli illaahi waraxmatihi way dhacday duruus badanna waa la qaatay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala wixii hadda ka dambeeya ducaadda muxaafadaad ka timid iyo walaalaha mas-uuliyiinta inoo hee iyo gobolkuba inuu ilaahay raggii gudan lahaa allah inaga dhigo dowladan ayaa ahayd mid muhiimad gaar ah u lahayd ducaadda wilaayada kuwaasoo fursad u helay muddo aqoon karoorsi ah iyo talooyin ku saabsan horumarinta dacwada aad baad u mahadsantahay walaalka cismaan dhuubow maxkamadda wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaha kaasi oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada janaale ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya
waa xukun xaduridda ah oo lagu fuliyey labo askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo siyaabo kala duwan ay gacanta uga soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta xili ay ku socdaalayeen qeybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose fagaar ee ku yaala deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose oo ay ku sugnaayeen boqolaal ka mid ah bulshada deegaanka ayaa lagu fuliyey xukunka xaduriddaha mid ka mid ah qudaada maxkamadda wilaayada shabeellada hoose oo goobta ka akhriyey xukunka ayaa goobta kaga dhawaaqay xukunkii kasoo baxay maxkamadda intaas kadib maxkamadda markii ay dhagaysatay aadii loo soo jeediyey eedaysanayaasha magacyadooda koob ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo khiraad ahaa ayaa waxay xukuntay sidaani soo socota kow in heedaysanayaasha magacyadooda aan koob ku soo xusnay inay ku dhaceen ficil gaalnimo ah labo in heedaysanayaasha lagu wada fuliyo sil xadgurido ah almaraajicu qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu yahuuda wannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahum minhum ina allaha laa yahdi alqawma alظaalimiin fi suurat almaa'ida aayadda konton iyo kowaad waqowluhu sala allahu alayhi wasalam laa yaxilu damu muslimin ila bixda salaad adayib الzani والنفس بالنفس التارك للدين المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري ومسلم حكم كان وحكم سقناني قران هذا وبالله التوفيق allah fadligii ciidamada mujaahidiinta oo allah kaashinaya ayaa u babacdhigay cadowga saliibiga ah iyo kan murtadiinta boqolaal xero oo ay ku sugnaayeen kumanaan askari oo calooshood shaqaystayaal ah ayaa cagta la mariyey halka mujaahidiintu ay ugaarsi ba-an ku hayaan maleeshiyaadka baxsadka ah ee doonaya inay isaga kala gudbaan magaalooyinka markii gacanta lagu soo dhigana waxaa la horkeenaa maxkamadaha islaamiga ah waad mahadsantahay cabdiqani ugu dambeyntii gaadiid maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ay kaxeynayeen ayaa si bareera dad shacabaha ugu jiray magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo casaam carafaad ayaa warkaasi haya gaadiidii watee maleeshiyaadka murtadiinta ayaa magaalooyinka muqdisho gaalkacyo ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ku dilay dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasoo si bareer ah u jiireen dhacdadan ugu dambeysay ayaa ka dhacday duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug gaari cabdibilaahi wateen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si oolokac u jiiray mooto ay wateen dad shacab ah waxaana halkaasi ku geeriyooday wiil dhallinyaro ah kaasi oo magaciisa lagu sheegay shucayb maxamed sharmaake sidoo kale dhacdo tal la mid ayaa ka dhacday magaalada muqdisho halkaasoo lagu jiiray wiil dhallinyaro ah oo shaqadiisa kusii jeeday gaadiidka maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa dhowr jeer sidan oo kale si bereera ugu jiiray dad shacab ah oo qaarkood ay lugeynayeen qaarka kalena mooto iyo gaadiidka kuwooda raaxada ay ku socdaalayeen waad mahadsantahay cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusa xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu